habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha oogost waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacadda fiidnimo waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini oo ka hadlay doorka ciidamada etoobiya ee soomaaliya kadib markii taliyo ka tirsan amisom uu sheegay ciidamada etoobiya ah oo aan ka amar qaadan amisom in ay dalka joogaan ciidamada amisom ee etoobiya ka tirsan baa jira hadday uga baadaan ciidamada irmad kaleetoo dheerada waa weydiisan karaan haddii culays soo fuuqo ciidanka kaleeto oo muxuu ahaa u dhow oo markaas meesha ay ka dagaa muxuu ahaa ka howlgalayaan la jooga
waxaan kaloon dhegaystayaal idiin haynaa dagaallo culus oo galabta mar kale ka dhacay gobolka bakool xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada bangkok ee dalka tailan qaraxan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada iyadoo lala beegsaday goob ay ku cibaadaystaan dadka aaminsan diinta hinduuga qaraxan ayaa lagu tilmaamay mid ka mida kuwii ugu xumaa ee ka dhaca dalkaasi tobankii sano ee u dambeysay warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in afar qof oo ajaanib ay ka mid yihiin dadka dhintay qaraxan waxa uu dhacay toddobadii fiidnimo saacadda tailan
wargeyska new york times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne obama uu uga digay in saraakiisha ammaanka ee dhinaca sirdoonka ee dowladda china ay ka howlgalaan gudaha maraykanka saraakiishan ka socda china ayaa lagu sheegay kuwo cadaadis saaraya dadka u dhashay waddankaasi si ay dib dalkaasi ugu noqdaan iyada oo lagu wado dacwado dhinaca musuq maasuqa ah tallaabadan ayuu wargeysku sheegay inay qayb ka tahay olole ballaaran oo dowladda china ay doonayso inay ku xakamayso falalka musuq maasuqa hase yeeshee saraakiisha ka socda china ayaa wargeysku u sheegay inay maraykanka ku soo galeen dalkugalka ama fiisaha la siiyo dadka dalxiisayaasha ah iyo ganacsatada
boqolaal ka mid a dadweynaha ku nool magaalada tianjin ee dalka shiinaha oo uu qarax xoogan ka dhacay ayaa bannaanbax dhigay maanta oo isniina bannaanbaxan ayaa imanaya iyadoo ay sare u kacday tirada dadka ku dhintay qaraxii xooga badnaa ee ka dhacay dekedda magaaladaasi waxaana tiradu ay haatan maraysaa boqol iyo afar iyo toban qof oo ay ku jiraan koob iyo labaatan ka mid a ciidamada debdemiska dadka bannaanbaxaya ayaa isugu soo baxay barxadda hore hoteelka ay mas-uuliyiinta magaaladu shirka jaraa'id ku qabteen waxaanay dadku dalbanayaan in magdhow laga siiyo guryahoodii oo si xun uu qaraxu khasaare ugu geystay dowladda ayaa hore dadka ugu amartay inay si qasab ah guryaha uga baxaan kadib markii toddoba boqol oo tan oo kiimika ay qaraxday iyadoo laga cabsi qabo in biyaha magaaladu ay sumoobeen dalka induneisiya ayaa laga helay wax loo malaynayo inuu yahay qolfoofka amabase burburkii diyaaraddii ay saarnaayeen afar iyo konton qof oo axaddii shalay ku burburtay gobolka babwa saraakiisha ayaa sheegay in burburka diyaaradda la arkay isniinta maanta iyadoo ay kusii jeedaan shaqaalaha gurmadku lama hubo ilaaya iminka inay jirto cid nool ama ka badbaaday shilkaasi diyaaraddan ayaa waxaa lahayd shirkadda trigana air ee dalkaasi induneisiya waxaana la waayey markii ay hawada kusii maqnayd qiyaastii soddon daqiiqo iyadoo ka duushay garoonka diyaaradaha ee sentani waxaanay kusii jeeday magaalada oksibil waxaana saarnaa afar iyo afartan qof oo rakaab ah iyo shan carruur ah oo ay wateen iyo shan qof oo kale oo shaqaalaha diyaaradda ahaa
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington warar goordhoweyd naga soo gaaray gobolka bakool ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo ceelbaar oo ku yaalla inta u dhexaysa xudur iyo waajid faahfaahinta dagaalkan waxay noo hayaa wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo haatan khadka telefoonka ee baydhabo si toos ugu jira mukhtaar marka hore bal dagaalku meeshu ka dhacay iyo meesha ku taalla dadka sawir ka sii
haarun aad baad u mahadsan tahay isfarimaadka wuxuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo ceelbaar oo u dhow degmada waajib ee gobolka bakool wuxuuna dagaalkani dhexmaray kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalk oo iskaashanaya dagaalka ayaa bilowday markii ciidamada dowladda ay weerareen deegaanka ceelbaar oo la sheegay in halkaasi ay isku uruursanayeen kooxda al-shabaab sida ay sheegeen goobjoogayaal deegaankaasi ku sugan
waa gartay marka waxaan u gartay dagaalku wuxuu ku koobnaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weeraray meesha oo al-shabaab ugu tegay marka khasaaraha maxaa laga ogaaday iyo dagaalka baaxadiisu intay la eg tahay
dagaalka aada ayuu u culusaa oo gelinkii dambe ee maanta oo dhan dagaalka waa uu socday ilaa iyo hadda dagaalka dadka waxay sheegayeen xabado goosgoosa in la maqlayo ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay laakiin waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaaro soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay deegaanka ceelbaar ee gobolka bakool muddooyinkii ugu dambeeyeyna howlgalla oo ciidamada dowladda ay wadeen ayaa ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka bakool iyagoona kooxaha shabaab ee fariisimaha ay ku lahaayeen deegaankaasi ku weerarayay marka khasaaraha rasmiga labada dhinac ilaa iyo hadda faahfaahin kama aysan bixinin laakiin waxaa jiro khasaaro soo gaaray labada dhinac ee ku dagaalamay deegaanka ceelbaar waa gartay maalmo dhoweyd mas-uuliyiinta gobolka bakool gaar ahaan waxay sheegayeen in gobolka laga sifeeyey al-shabaab marka mas-uuliyiintii dadka aad la xiriirtay ma ka hadleen dagaalkan maanta dhacay iyo hodal iyo hadaladii hore u sheegeen say isku qabanayeen
ilaa iyo hadeertaan mas-uuliyiin ka hadashay arrintaasi ma jirto muddooyinkii ugu dambeeyeyna howlgallada ay ka jireen gobolka bakool oo kooxda shabaab lagula dagaalamayay laakiin ilaa iyo hadda ma muuqato in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ay ku guuleysteen inay guud ahaan gacanta ay ku dhigaan deegaanada gobolka bakool warar ayaa sheegaya in deegaano ama tuulooyin ay jiraan ay ku hareen kooxda al-shabaab oo gobolka bakool ka tirsan marka ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta wax faahfaahin kama aysan bixinin dagaalka gelinkii dambe ee maanta ee ka bilowday deegaanka ceelbaar ee gobolka bakool
aad baad umahadsan tahay mukhtaar maxamed catoosh wariyaha iyaga magaalada baydhabo khadka telefoonka si toosa ugu jiray
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay maalintii shalay ay galeen tuulada lagu magacaabo basuuba oo ka tirsan gobolka xeebta ee laamu ee dalka kenya halkaasina ay muddo gaadhisay hal saac ay dadka kula hadlayeen arrintan haddaba sida loogu arkay gobolkaasi ayaa cabdiraxmaan xuseen fure waxa uu ka waraystay wariye cabdulqaadir jeylaani oo ku sugan magaalada mombasa shalayta fikirkii bay ahayd xilli ay dagaalyahaano ka tirsan shabaab ay soo weerareen tuulada basuuba ee ku taalla bariga countiga laamu waxaana lagu soo waramayay in xilligaasi dagaalyahano boqol ka badan oo shabaab ka tirsan ay dadka guryaha ugu dhacayeen islamarkaana kasoo saarayeen muddo saacadii ba ku dhawaadna waxaa la sheegay inay halkaasi dadka ugu qudbaynayeen waan gartay jailani ma jirtaa markaas intii ay meeshaasi tuulada ku sugnaayeen inay dadka waxyeelo gaarsiiyeen oo ay dhibaato halkaasi ka dhacday wax dhibaataha lama soo warin oo ma jirin marka laga reebo ee hanjabaad markaasi ay dadku hanjabayeen kula hanjabayeen inaanay ciidamada ku wargelin imaanshahooda halkaas tir ahaan waxaad ii sheegtay inay gaarayaan boqol markaynu xisaab ahaan fiirinna waa tiro badan maxaa aawa ciidamadii kenya ee ku hareereysnaa degmooyinkaasi iyo tuulooyinkaasi maxaase awoodoodii ku dhacay oo aysan keenay inaan laga hortegin dadka intaa la ege kasoo baxaya jiqda ku yaala gobolka xeebta markii ay dhacdada dhacday kadib ayaa waacaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ciidamadeeda waxa ay sameeyeen roondo ama gaafurig ay ku sameynayeen halka ay mashaqadu ka dhacday ama weerarka ama ay ka geysteen arrintaasi waxaanay saraakiisha amniga ay sheegeen inay iminka xaqiijinayeen amniga sidoo kalena ay ku raadsiyoogaan raggii halkaasi yimid si ay nolosha ugu soo qabtaan waxaana ciidamada laga warhayaa inay kusii siqayeen ilaa iyo duuraleyda boni loo yaqaano ee ku yaalla tautigaasi si ay usoo qoqobtaan raggaasi waan gartay laakiin mar kale haddaan sidan u dhigo jilaniyow tirada boqol waa tiro badan waana wax la ogaan karo markay safar marayaan ama ay tuulo maraan raadkoodana la heli karo maxaa ka hortaagan oo dadka shacabkuna ay isweydiinayaan in ciidamadu intaysan tirada intaa leeg magaalooyinka iyo tuulooyinka ay soo gaarin inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan xaaladaasi waad dareemi kartaa horta meesha waxay ku dhowdahay xuduudda soomaaliya ay la leedahay waddankani kenya waana meel howd ah oo lays oran karo way ku dhuumaalaysan karaan amaba uma suuragelaysa inay ciidamada si fudud ay kusoo qabtaan amaba ay uga dabagalaan waxaa hore u dhici jirtay sidan oo kale markay countigaasi deegaano ka tirsan ay kasoo weeraraan waxay dib ugu laaban jireen howdkaasi waxaana ciidamada horaan ay u sheegeen inay adeegsan doonaan diyaarado iyo wax alla waxa la quman si ay markaasi uga hortagaan dhibaatooyinka halkaasi ka dhacaya waan gartay bal waxyaabaha shacabka ay ugu hanjabeen marka laga tago inaysan ciidanka ku wargelin oo taasi dee boqol nin oo meel soo galay cid kasta ay arki karto maxaa kaloo ay dadka ugu hanjabeen waxay uga digeen inaanay isticmaalin gawaarida ciidamada ay leeyihiin waxaanay sheegeen inay iyagu dhibaato ku ahayn shacabka marka ay la hadlayeen balse ay beegsanayeen ciidamada keliya waxaana la arkaya xilligii ay dadku halkaasi ugu khudbeynaya iyagoo lolaya calanka oo lagu yiqiin shabaabka ee madowga ah sidoo kale waxaa iyana la sheegayey in dadka halkaasi joogay ama khudbeynayay ay ahaayeen afar ruux keliya laba haween ahayd indhaha xidhneed iyo laba kale rag ahaayeen iyaguna sidoo kale wejiga u doodnaa balse dadka deegaanku waxa ay sheegeen labada ragga inay asal ahaan kasoo jeedeen asia mise carab sida markaasi ayaga ula muuqatay waan gartay ugu dambeyn jailani ma aha markii ugu horreysay ee maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay soo galaan magaalooyinka gobolka xeebta ee kenya in hanjabada meesha ka soo jeediyaan ama dadka ay u goodiyaan dowladda kenya arrintan soo noqnoqotay ma ujeeddaa adigu inay wax ka qaban doonto oo dee arrintaasi laga hortegi karo cabsida joogtada ee shacabka haysata runtii ma muddooyinkii hore ay dhibaato noocan ay kala dhici jireen iyo maanta marka laysu fardhigo waxaad moodaa maanta inay ay ka yara fiican yihiin ciidamada iyo weliba waxaha amniga dalkani kenya amniga aad bay ugu shuqloo yihiin ugu dadaalayaan siday u xaqiijinayaan haddana waa garan kartaa waddan rubc qarni ku dhowaad oo soomaaliya ah dirismo la-ah dalkan dhibaatada ka jirto in wax weliba saameynta waddankaasi uu ku yeelan karo waddankani sidoo kalena dagaalyahanada al-shabaab waxay mar weliba ku goodiyaa sida aa sheegtay amaba looda ogsoon yahay inay beegsan doonaan ciidamada kenya kuwaasoo markaasi ay ay uga gol leeyihiin ay leeyihiin waa inay ciidamada dalkani kenya ee gudaha waddanka soomaaliya ka jira ay kasoo baxaan
weriye cabdulqaadir jiilaani oo khadka telefoonka ee magaalada mombaaso ugu warramayay cabdiraxmaan xuseen furre halkaad kala socoteenna waa v o a
taliyaha qaybta afraad ee amisom ee ku sugan gobolka hiiraan korneel cabdiraxmaan cabdi dhimbiil ayaa markii ugu horreysay qira in qaar ka tirsan ciidamada etoobiya ku sugan soomaaliya aysan ka tirsanayn ciidamada amisom korneel cabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxaa ku sheegay in go-aanka ay ciidamada etoobiya kaga baxeen magaalada halgan uusan ahayn mid ka yimid amisom balse ciidamada etoobiya ay amarkaasi ka heleen magaalada adisababa waxa uu sheegay in loo baahanyay dowladda soomaaliya qeexdo doorka ciidamada etoobiya oo ee aan ka midka ahayn qaybtoodaan ka midka ahayn amisom korneel cabdiraxmaan ayaa warays gaar uu siiyey v o eda waxaana uu u waramay wariyaha iyaga magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqani si fiican baan u fahmay su-aashaada waana sugayay dee su-aal caynkaa inaad weydiisiin tegidda halgan waxay ahayd mishan aan amisom ahayn waa la tegey annagu mishan labaad baan tayadu ahayd waa tii dariiqa la marayey ilaa jalalaqsi ee dariiqa laysku furayey raggana komay sii socdeen waan isa sii raacnay laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij adiis ababa laga soo siiyey kolkaas sidii aan ku ballanay in la jooga ahayd waa ta habeen madow ay idhahdeen waan baxaynaa nasiib daridee tirada dad aan raacinay tiro ku hadhi karaya keligood ma ahayn waxaan dib ugu soo noqonay waa taa annagu su-aashuuse waxay maanta tahay ciidanka aan amisom ahayn maxay dalkii ka qabanayaan haddii amisom la shaqaynayaanna waa wanaag hadday qarad kale u joogaanna taa dowladdii soomaaliya leh su-aasha inay weydiiso waddanka jaarkeena ciidankii soomaaliya iyo kuwii amisom iyo ciidanka ethoobiya ee halgan isaga soo baxay shalay subaxii xilligan xaggee ku sugan yihiin maanta ahaan waxay joogaan booco kolkay booca dhameeyaanna way dhaqaaqi doonaan laakiin halkay u dhaqaaqi doonaan waxba inagama sheegi karo howlgalka hadduu yahay mid amisom aanu ka warqabin waxaan maqlaynay in howlgal uu bilowday oo waddada lagu furayo amisomna ay qayb ka tahay maxaad markii hore dadka ugu sheegi weydeen haddii aadan howlgalka shaqo ku lahayn taa annagaynaga dhankaygay ka daahday laakiin howlgalku waxaan sugaynay qalab inaga maqan baa iminka soo dhowo dhowaan imanaya waanan geli doonaa dariiqaana waa la furi halganna waa la degi doonaa waa ballantahay aan ahayn annaga keligee uu qof banila socon amisom iyo ciidankii soomaaliya een dadkii idinku soo dhoweeyey halgan maanta oo aad meel cidlaa uga soo tagteen ma ka warqabtaan xaaladooda iyo waxay noloshooda ku sugan tahay waan la soconnaa wayna nala soo hadlaan soo noqodka dambena waa si fiican bay noo soo dhoweyn doonaan een amisom dhowr jeer ayaa waxay sheegtay in waddada isku xirta beledweyne iyo ee, buulo burte ay furayaan een howlgalkii ugu horreeyey oo ay ku dhaqaaqeen oo ilaa dhowr iyo toddobaatan kilomitir ay halgan ugu tageenna waa sidaa sheegtay bilaa qorshuu ahaa marka maxaa laydinka filan karaa sidee dadka idinku aamini doonaan horeyba dhowr goor dariiqa annagoon furin baan marnoon raashin ka qaadnay beledweyne ilamaan halgan koob iyo toban ambush baan la kulanay dariiqa xoogna waan ku dhaafno waan gaadhsiinay dadku ujeeddada reer jabuuti ay kaleeyihiin soomaaliya aad bay wala fahmayaan dadkii waan dhex joognay waan wala sheekaysanay odayadii waan wala hadalay iyaguba way fahmayaan intaan ahayn tiro ahaan iyo quwaddaan ahayn inaan keligay ku hadhi karin een ciidanka ethoobiya inta ayn ka soo bixin halgan ma kala hadasheen saraakiishooda in ay ku sugnaadaan inta aad ka xoojinaysaan ciidanka jooga habeenkii waan isla daalay si fiican baan ula hadalay ragganse rag qaar amar ka qaata addis ababa oo iyagu program kale ku socday ahaayeen wixii maanta ka dambeeyana waan ka tabaabushaysanayna dowladda soomaaliya ma la socodsiiseen waxa dhacaya aad iyo aad buu la socotaa jawaabnan ka weyne barnaamijka la qaban doono xeerka militarigu ma dhigaya inaan iminka telefishin ka sharaxo laakiin wuu noo yaallaa een shalay waxaan helaynaa warar ah in uu dagaal ka dhacay ereyda booco een tulo la yidhahda caaqabooy oo diyaarado ay ka qayb galeen warkaa ma jira maxaase nooga biiri kartaa waa la soo maray aqabooy diyaaraduhu way kaceen wax ay aanse ma jiro wax dagaal layska hortegey tuurtuur xalay buu jiray laakiin shalay ma dhicin een ciidanka halgan tegey haddii ay yihiin ciidan aan amisom ka amar qaadan oo ethoobiya ah ciidanka buqa qabla jooga oo soomaalida iyo maleeshiya beeleedka iyo ethoobiya isugu jira ma amisom ay ka mid yihiin mase ayaguna waa ka madax bannaan yihiin weli war baa kaa maqan baan u malayn kuwii buqa qablana way soo baxeen ma dheera beledweyn bay soo galayaan way ka soo baxeen iyagu kuwani ma aha amisom kuwii buqa qabli iyo buqkoo saar maray ma ahayn amisom kuwo kaloo dhanka dhiceed ka baxa naga jirana ma aha amisom wixii ciidanka etoobiya amisom waxay joogaan beledweyn maxaas iyo xelbo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta afraad ee ciidamada amisom ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan cabdi dhimbil wuxuuna u warramayay wariyahayaga xuseen barre aadan dhinaca kalena wa- wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ee ka midka ah amisom ay cayiman yihiin balse ay iskaashi iyo gurmadba ka heli karaan ciidamada kale haddii ay dareemaan ayuu yidhi culays wasiirka ayaa khadka telefoonka igu warramay waxaanan ugu horreyn weydiiyey inay jiraan ciidamo ka socda etoobiya oo aan qayb ka ahayn howlgalka amisom oo ku sugan hiiraan
sidaad ogsoontahay baa mataqaanaa markii laga hadlaayo howlgal iyo ciidan iyo markii laga hadlaayo waxa weye xaaladoodu waxa weye waa ka duwan tahay sida xaaladaha kale loo qiimeeyo Eh, waxaa dhici karta meel inay isaga baxaan ayagoo mataqaanaa uga baxaaya hab mataqaanaa farsamo ayagoo uga baxaaya ama hab hab taktiko Eh, saasna ay ku salaysan tahay howlgalkooda iyo qiimeynta eh, markaas dadka kasoo horjeeda oo nabadiidka ah ama cadowga sidiisaba ah marka laguma salayn karo mar kastaba meeshaasay ka baxeen iyo meeshaasay mareen iyo dariiqaasay mareen loguma muxuuha laguma qiimeyn karo ciidan dhaqdhaqaaqiisa ama howl markuu sahnayo mid waa midaas Eh, midda kaleeto waad ogsoon tahay waad ogsoon tahay regionka eh, amison baa iyo ciidamada soomaaliyeed guud ahaan eh, eh, wadanka soomaalida waxaa ka howlgala ciidamada amison waxay laleeyihiin mararka qaarkood iskaashi ayay laleeyihiin Eh, muxuu ahaa dowladaha gobolka ama dariska oo ku saabsan inay ka wada shaqeeyaan ama ka hortagaan dadka nabadiidka ah Eh, marka eh, mar kastaba wada shaqeyn way leeyihiin ama xiriir way leeyihiin ama iskaashi way leeyihiin waxaa dhici karta inay baahi ay ugu qabaan ama hawl ay ugu qabaan inay muxuu ahaayeto ciidanka amisona wuu ka tirsan yahay eh, ciidamada amisona etoobiya ka tirsan baa jira hadday uga baahdaan ciidamada eh, gurmad kaleeto oo dheerada waa weydiisan karaan haddii culays soo fuulo muxuu ahaayeto eh, ciidanka kaleeto oo muxuu ahaa u dhow oo markaas meesha ay ka dagaa run ahaa ka howlgelayaan la jooga marka waxaan isleeyahay marqaadashadaas iyo waxaas ciid walba waxa weeye markasta dawladii run ahaa soo howlgashay inuu ciidamada ka joogaan dalka in xiriir la leeyahay dalkooda ciidamadooda kaleto taas waa mid aan suudiinayn oo isacadaan sababtoo oo ah dadka ay wataan iyo alaabta ay wataan oo amisom kasoo koo haddana marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay baahi u qabaan in ay gacan siiyaan marka oo iyadoo sida guud ah oo ah in la iska kaashiso dadka nabaddiidka ah marka baxiddaas iyo midda kaleeto oo hadda cadiisheeda shacabka ku dhufatay ama amarqaadasho ha noqoto meelka bixida noqotee labada arrimooda ay sheegtay saasaan kaa waa tahay wasiir intaad og tahay ma jiraan ciidamo etoobiyaana oo aan ka amar qaadan amisom intaan ogahay waxaan ogahay in ciidamo etoobiyaana ay mararka qaar xiriir la sameeyaan amisom ay la sameeyaan gaar ahaan kuwooda amisom oo ka tirsan muxuu ahaayeto ka jooga ciidamada etoobiya waa ogtihiin inuu ciidamo amisoma oo etoobiya ka tirsan inay joogaan marka lama dhihi karo mataqaanaa xiriir ha la yeelanin ama yaan la yeelanin ma dhici karto waxay ka yihiin ciidamadaas ilaa gaan laga gaaro in la yiraahdo dalkaas iyo dalhebel ciidankiisu waa muxuu ahayeto ama ha ka baxo ama ma joogi karo dalka waa wax kaleeto laakiin markii amisom uu ka tirsan yahay ciidankiina joogo ciidankooda kaleeto iyo dawladooda kaleeto inuusan xiriir la sameyn suuragal ma ahan marka amisomka aad leedahay amarka ma qaadanayaan ama islama xiriiraan ma garan karo haddaad particular meel gooniya tilmaamaysa waa gooni laakiin ciidamada amisom haddaad ku sheegayso oo muxuu ahaate ciidamo ethoobiyaana hadday jiraan ciidamo amisoma oo ethoobiyaana ayaa dalka ku jira kuwooda kale oo muxuu ahaa ciidamada etoobiya ka tirsan inay la xiriiraan waa dhici kartaa hadday amar ka qaad ka qaad iyo haddii kaleba ama haddii xiriir la sameeyaanba waa ciidamo isyaqaana oo hal dal ka wada tirsan inkastoo ciidanka amisom ka tirsan oo muxuu ahaa ciidanka etoobiya ka mid ah cadad iyo tiro lagu ogyahay haddana iskaashi way leeyihiin mataqaanaa runtii oo xiriir iskaashi hadday u baahdaan way leeyihiin waa tahay wasiir sidaan ka warqabno halgan ayaa ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa amisom halka joogay ay ka soo baxeen iyadoo oo markaa ay u muuqato in khilaaf uu xaggaasi jiro marka miyaa laguu sheegay adiga wasiir ahaan ama dowladdu ma ka warqabtay in ciidamadu ay ka noqonayaan dhulkii ay hore u qabsadeen runtii ciidamadu meeshaasaan ka noqonay meeshaas oo muxuu ah waa ka baxaynaa nooma soo sheegin ha ise ahaatee waxaan kuu sheegayaa hadda ka horna afkayga waa ku dhuftay ciidanka qaabka uu howlgelahayo ama qaabka uu muxuu ahaato u shaqeynhayo markay timaado meesha ay ka howlgelayaan ciidanka iyo madaxda markaas ciidamada wata oo u xil saaran yaa u xil saaran in hab habka ay u howlgelayaan ama habka shaqadooda u qabanhayaan ciidankaasaa u xil saaran marka alaaba meesha ugu sareysa me lama socodsiiyo ama saad saad saad nin walbaba og yahay in la yidhaahdo dariiqaasaan maray dariiqaasaan maray mid u taalla ma ahan madaxa sare waxay u taallaa go-aanka qofka ama taliyaha jooga goobta ayay u taallaa habka uu dhaqdhaqaajinayo ciidankiisa
kaasi waxau ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini wuxuu khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramayey xuseen barre aadan waraysigii kaasi ka horreeyeyna waxaan la yeelanay korneyl cabdiraxmaan cabdi dhimbil taliyaha qaybta afraad ee ciidamada amisom ee gobolka hiiraan isna wuxuu u waramayey xuseen xasan dhaqane wariyahayaga magaalada beledweyn haddaba qaar ka tirsan dhegaystayaasha v o a ayaa boggeena facebook noogu soo diray fikradahooga ku aadan arrintan cabdiqani carab oo jooga jarmalka ayaa waxa uu sheegay hadalka wasiirka kuma raacsani buu yidhi waana nasiib darro in ciidan ajnebi ah oo aan madaxda dalka soomaaliya amarkooda ku joogin dalka dhegeyste kale oo lagu magacaabo warsame oo jooga muqdisho oo nagula soo xidhiidhay bogga facebook ayaa waxa uu isna qabaa oo uu leeyahay waxa ay kal waxa ay kala yihiin ma laha oo ciidan tuute waxba kama bedelo sida uu hadalka u dhigay cabdulaahi muxiidiin oo isaguna jooga talyaaniga ayaa isna yidhi ciidamada amisom sharciyada ayay ku joogaan soomaaliya iyo tiro la ogyahay waxaana intaasi aan ahayna waxay xadgudub ku yihiin qaranimada soomaaliya kuwaasina waxay ahayn dhegeystayaal fikradaha qaar ka mida dhegeystayaasheena oo nagula soo xidhiiray bogga facebook ee aan ku leenahay facebook
waa tahay dhegaystayaal beelo laba beelo labada dhinac ka dega xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ayaa sheegay inay maanta gaadheen heshiis nabadeed oo ay kusoo afjarayaan colaad ku salaysnayd aana qabiil oo ay dad badanna isaga dileen faahfaahinta heshiiskan waxaa inoo haysoo labada dhinacna la xiriirtay sahra cabdi axmed kadib markii ay socdeen muddo dhowr bilood ah aanooyin qabiil ka dhashay dagaal u dhexeeya labadan beelood oo dhulka xuduudda ah ee kenya iyo soomaaliya ee xagga mandheera ku dhex maraya maleeshiya labada dhinaca ayaa kulanay isugu yimaadeen waxgarad odayaal dhaqameed iyo ganacsato socdayna muddo saddex cisho ah waxa ay xal kaga gaareen mushkiladii dilalka ahayd ee dhex tiilay labadan beelood lix iyo toban qof oo ay odayaashu sheegeen inay isaga dileen beelahaasi aargoosi ayaa saddex ka mida waxa ay yihiin dhinac halka saddex iyo tobanka kalena ay dhinac yihiin waxaanan xal loo helin in la meel dhigo amaba la caddeeyo sida ay ku dhinteen toban qof oo kale kuwaasoo la sheegay in la sugayo in waxgaradkii ay ka dhinteen ayaguna ay soo caddeeyaan nabadoon daahir aadan yuusuf oo ka yimid dhinaca beled xaawo cuqaashii dhaqanka ee shirkaasi ka qayb galayna ka mid ahaa ayaa v o eda sida tan u sheegay isagoo bogaadiyey xal u helidda xiisadan adeer annagu waa soo dhawaynaynaa si shuruudu aysan ku xirnayn baana usoo dhawaynaynaa haddii dadkii heshiiska galayna ka mid baanba ahaa oo shirka waday loomana kala maqnayn oo dhinaca kale iyo annaguba waa dhammaystirnayn wufuud ka imaaday muxuu ahaa nairobina oo wafdi ballaaran aho uu hogaaminahayay ganacsada xiireyna waa joogeen arrintaasna si fiican bay noogu dhammaatay waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu muxuu ahaay miro dhalkeedina annaga xagganaga waa tahay markii laisu imaaday oo shirka muxuu ahaay laisugu yimid garsoorkii iyo guddigii iyo wufuuddii socotayna ay tiri wadahadla beesha anigu aan kasoo jeedo waxay sheegatay toban ruux wixii xaqiiq noqday oo soo caddaaday aan la qarin karin oo muxuu ahaye maalin weyn dhintay saddex qof bay noqdeen oo laisla qiray toddobadii kalena soo caddayayaa la yidhi ilaa iminkana wixii xaqiiq iyo caddayn hayo waa la rabaayo waa u fadhinaa guddi baana loo saaray laakiin wixii laisla aqbalay oo laisla ogolaaday oo in laga heshiiyo oo lagu kala qancaayo qorshuhu ahaa wuxuu ahaa saddexdaasuu ahaa annaga dhinaca annaga qoladan kalena saddex iyo toban buu ahaa annaguna qiraal baan oga ahayn dadkaas markii laisku daro lix iyo toban qof weeye lix iyo tobanka qofna waxaan ku heshiinay in biyo laga bixiyo sidaasna qaanac baa lagu kala ahaa labada dhinacba si lamida waxaa iyaguna soo dhoweeyey heshiiskan oo qaybtiisa koowaad laysla gartay in la nabadeeyo magtana lagu kala dabaalo dhinacyadii isdilay nabadoon maxamed khaliif oo ka mid ahaa waxgaradkii ka yimid dhinaca magaalada nairobi si ay u damiyaan colaadan kana soo jeeda deegaanka mandheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya isna waxa uu u sheegay v o eda in ay xal ka gaareen mushkiladii aanooyinka ee labadan beelood ciddaan wax badanan jiiraan heen qaraabana waa aheen wax badanaan nooleen dhib baa naga dhex dhacay dad badanaan iska dilni arrimahaasaa nairobi ugu imaadneen hadda lafteyda dadka nairobi ku imaadaan ku jiri mandheeraan iskugu imaadnay labada magaala beled xaawo iyo mandheera dadkeedii aan isu keenni wixii nairobi ka imaadaan isu wada keenni arrimihii waa laga wada falanqeey waa la isu xaal maray waxyaalihii la kala tabanaya kulli waa la dhameeyey wixii oo diyaha oo lalahay waa laga ballami wixiis bayn xirhayn waa la kala qaatay laba guddiyaa la bixiyey guddi mara dhinacan soomaaliya oo reer buuraha oo soomaaliya inay maraan xuduuddaas ay ka hadlaan oo dadka nabad u sheegaan annagana guddi aan inta ka bixini ilaa dhinacaanay kenya ay maraan oo magaalooyinka sii maraan dadka nabad u sheegaan arrimahaasaan ku heshiini waayna hirgeli haayaan annaga guddigii dhinacan kenya ka tagay alxamdulilahi hadda meeshii ugu dambeysay waa gaari dadkana nabadda waa qaateen saasaan u heshiinay oo nabad u qaadanay nabadla-aan hadda wax socon adduunka maba jiraan dadkan annaga dhammaalay dan noo wada tahay dirirta beelahan ayaa waxay ahayd mid soo jiitamaysay muddo aada u dheer waxaana dad ahaan iyo deegaan ahaanba dadkani sida ay sheegeen waxgaradku ay ahaayeen kuwo isugu dhow aad oo ay saameyn ku yeelatay dagaalka labada dhinac dhex maray magaalooyinka beled xaawiye mandheera waxaana dilalkooda sidoo kale ay hakiyeen safaradii iyo ganacsigii deegaanadaasi baqdinta aanooyinka qabiilku ay dadku ka baqayeen awgeed haddiise lasoo afjaro waxa ay sidoo kale sheegayaan waxgaradku in ay dhabaha u xaari doonto nabad ku wada noolaanshiyo dad wada dega deegaano aad isugu dhow
warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay sahre cabdi axmed waxayna kaga hadlaysay heshiis ay gaareen beelo wadadega labada dhinac ka dega xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya halkaad kala socoteenna waa voice of america
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo baqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba ciyaarihii marka horese waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door garoona
ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada bangkog ee caasimada dalka tailan qaraxan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada waxaana lala beegsaday goob ay ku cibaadaystaan dadka aaminsan diinta hinduuga qaraxan ayaa lagu tilmaamay mid ka mida kuwii ugu xumaa ee ka dhaca dalkaasi tobankii sana ee u dambeysay warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in afar qof oo ajaaniba ay ka mid yihiin dadka dhintay qaraxa ayaa dhacay toddobadii fiidnimo saacadda magaalada bangkog wargeyska new york times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne obama uu uga digay in saraakiisha ammaanka ee dhinaca sirdoonka ee dowladda china ay ka howlgalaan gudaha maraykanka saraakiishan ka socda wadanka china ayaa lagu sheegay kuwo cadaadis saaraya dadka u dhashay wadankaasi shiinaha inay dalkaasi dib ugu noqdaan si loogu soo ogo dacwado la xidhiidha musuq maasuqa tallaabadan ayuu wargeysku sheegay inay qayb ka tahay olole ballaaran oo ay dowladda china ku doonayso inay ku xakamayso falalka musuq maasuqa ah hase yeeshee saraakiisha ka socda china ayaa wargeysku waxa uu sheegay in maraykanka kusoo galee dalkugalka amaba fiisaha nooca la siiyo dadka dalxiisayaasha iyo ganacsatada
boqolaal ka mid a dadweynaha ku nool magaalada tianjan ee dalka shiinaha ayaa uu oo qarax xoogan uu ka dhacay ayaa banaanbax dhigay maanta banaanbaxan ayaa imanaya iyadoo ay sare u kacday tirada dadka ku dhintay qaraxii xooganaa ee ka dhacay dekadda magaaladaasi oo ay ku dhinteen boqol iyo afar iyo toban qof oo ay ku jiraan koob iyo labaatan ka tirsan ciidamada debdemiska dadka banaanbaxaya waxay dalbanayeen in mas-uuliyiintu ay magdhow ka siiyaan burburka ku yimid guryahooda dalka induneisiya ayaa laga helay wax loo malaynayo inuu yahay qolfoofka amabase burburkii diyaaraddii ay saarnaayeen afar iyo konton qof oo axaddii shalay ku burburtay gobolka babwa saraakiisha ayaa sheegay in burburka diyaaradda la arkay isniintii maanta iyada oo ay kusii jeedaan shaqaalaha gurmadku lama hubo ilaaya iminka inay jirto cid nool amaba ka badbaaday shilkaasi diyaaraddan ayaa waxaa lahayd shirkadda trigana ee dalka induneisiya waxaana la waayey markii ay hawada kusii maqneyd qiyaastii soddon daqiiqo iyadoo ka duushay garoonka diyaaradaha ee sentani kuna sii jeeday oxibil waxaana saarnaa afar iyo afartan qof oo rakaaba iyo shan caruura oo ay wateen iyo weliba shan qof oo kale oo ahaa shaqaalihii diyaaradda halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaana inala socodsiinaysaa saynab abuukar
axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada jubba ee ka dhacday maalmo ka hor magaalada kismaayo haddaba sidee loo arkaa doorashada maxaase laga fili karaa maamulka cusub waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qaybgalaya xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka tirsan xildhibaanada jubbaland ee cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyo duleedka magaalada waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan shira cabdi wallaahi doorashadan waxay u dhacday si fiican oo qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan waayo doorashada waxay ahayd mid oo transparency bay ahayd mid furan bay ahayd oo beesha caalamka international communitiga dowladda federaalka dhammaan urgoboleedka iigeed dhammaan dowladaha dalka baa ka qeybgalay mid waxay ahayd yacni cid kastoo goobjoogta suuqaas cad ugu kala baxayay saa ula socotaanba afar mushaaxa meel usoo sharaxday haddii dad haddii tartamaanna qofun baa ku guulaysan jiray marka taasna waxaan isleeyahay si wanaagsan transparent oo cadaalad ah ayay ku dhacday oo one man one vote oo baarlamaanka jubbaland ah ay ugu codeeyeen qofka ay isleeyihiin ugu qalba xilka madaxtinimada ee afarta soosa dowladeedka jubbaland waa maasantaa shire waxaan soo gelinayaa cabdirashiid iyo aragtidiisa doorashada ee ka dhacday kismaayo ninka hadlaya oo shire walaalkii horta waan salaamayaa awalan kismaayo waxa ka dhacay hadda cid loo yeerinayo ama loo sheegayo ma ay jirto dadka soomaaliyeed oo aan marfuucul qalamka ahayn ee mukallafka shan iyo toban sana ninkii ka weyn oo jubooyinka jooga ama soomaaliya jooga waa ogyahay axmed madoobe hadduu hadda isagu yidhi doorashada si fiican bay u dhacday ninkii makhraati aan xaq ahayn fura ilaahayna waa ogaadaa ninka u furayna waa ogaadaa bulshaduna waa ogaataa bal axmed madoobe doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ma jirto annagu saan qabna haddaan nahay bulshada jubbooyinka u dhalatay ee u nasab sheeganaysa soomaaliyeed soomaalidu waxay tidhaahaa dawga boora ma aado kuma geeyo daafeed axmed madoobe taymkii isagu uu sheeganayo oo ismagacaabo horena waa ka dhammaaday ninka hadda ila hadlahayo oo dooda ku jira walaalkaya oo le axmed madoobe doorashadiisi si xaqay u dhacday oo sharci ana hal su-aalaan weydiinaya baarlamaanka axmed madoobe isagu uu soo sameeyey oo uu soo magacawday nooc kastaba ha noqdee annagu ku xadgudbi mayne waxaan su-aalayaa baarlamaankii soomaaliya ee federaalka ahaa ee sharci dejiyaashii soomaaliya ahaa dastuurka hadda lagu shaqaynayana raggii looga dambeeyey ahaa ayaa kala noqday kalsoonidii oo inaynan sharci ahayn sheegay marka hal booli aan nilig xalaala ma dhashaa layidhi nimaan sharci ahayn wax ma sharciyayn karaa horta waa iga su-aal maxayan kuga muuqanin in doorasho sharci ah ay ka dhacday magaalada kismaayo kismaayo doorasho kama dhicin xaqiiqada markaan kuu soo aruuriyo axmed madoobe isagaa ismagacaabay gruubkiisii ama taageerayaashiisii yuu intuu u yeertay oo saddex nin kala soo baxay ayuu is-sharaxay isagaa darawal ka ahaa barnaamijka laacibna isagaa ka ahaa marka wax doorasho ah kismaayo kama dhicin lagumana sheegi karo haddii xaqiiqada aan ka hadalno walaal ma garan haye shiro baan soo gelinayaa
waan maqlaa walaalka horta cabdirashiid uu mahadsan waan salaamayaa in bal baan salaamayaa horta waxaa jira wax xaqiiqdii aanan aan laga inkiri karin ama laga murmi karin baa jiro su-aasha uu leeyahay baarlamaanka jubbaland kafad rag a kala diray horta uu su-aashu i weydiiy waa mahadsan yahay laakiin su-aashu waxay tahay baarlamaanka federaalka ah awood ma u leeyihiin horta inay dowlad goboleed baarlamaankeeda ay kala diraan midda kale dastuurka federaalka laftiisa meel uu kaga qoran yahay qodob ama farqad sheegi kara baarlamaanka federaalka way kala dari karaan baarlamaanka ee dowlad goboleedka dowlad kastaba ha noqdo not only jubbaland keli maaha horta ma lahayo su-aashu waa maya midda labaad axmed madoobe baarlamaanka jubbaland waa gaf in la yidhaahdo isaga dad uu iska leeyahay oo meel uu kasoo xaraystay ayaa cod u taagay ama gacan u taagay taas gaf baan u aragnaa mana mudno meeshaan caalamka international communitygaa joogay unkaa joogay somalia qaabilsan baa joogay dowlada federaalkaa joogay ragga ulaa hadda macaarad weeye oo mataqaana baarlamaanka jubbaland ayagaa mushikseena adlaydeen laftoodii oo xad dheer baan yani haddaanba gacankan kugu dhibko ila joogo oo mataqaanaa u imaaday doorashada u yimid kuna qancaysa habka cadaalada ee doorashada u dhacday marka taas walaa mid indhaha laga qabsan karo iyo mid la inkari karo in horta ma laha waxaan codsanahay walaalka cabdirashiid waa ogay waa arrin reer jubbaland ah laakiin anaa marti qaadaya anaa kismaayo kusoo dhaweynaya tigidka anaa ka bixinayo meeaa meesha rab anaa ka geenaya mataqaana jubbaland bal waxa dareenka uu qabo inuu ka jiro iyo in kale wax alla meesha alla iyo meeshuu wax ka qabana bal jubbaland inay waxa uu ka sheegayo inay sax tahay in kale anaa ku martiqaada horta ha yimaad mida kale waxaa weeyaan iyadoo sanduuq cad inay la dhigtay xildhibaana say u codinayeen dadka mataqaanaa ka qaybgalayaashii iyadoo video oo duuban waa lahayaa maqal iyo muuqaalna way ku baxeen taasna hadday walaalkii qancin weydana haddina waxaan ku qancin karnaa inuu kismaayo yimaado kusoo dhaweey maadaama maamulku hadda madaxweynihii la doortay in xal loo heli karo dhibaatooyinka waxyaabaha yaryar oo ay kala tirsanayaan beelaha dega gobolada jubbooyinka bismillah horta maamul markaan xaqiiqada kuu sheego waxaa la yidhaahaa shuruud buu leeya marka walaalkay ereyga uu ku hadlay kama daba tegayo laakiin xaqiiqada meesha igaga beegan tahay baan ka cabaarayaa soomaalidu waxay tiraa hunno hunno hadal ma ahan beriisina wax arag maaha waa in maamul markii la leeyahay meesha uu ka jiro bulsho midaysan oo wax usi waxay u siman yihiin waa inuu yahay awalan ko qodobka labaad bulshada iyadaa iyada oon cidi khasbaynin oo amnigeedu uu yacnaha waafiyo oo nin waliba codkiisa uu xor u yahay waa inuu hadli karo saddex waa inaynan jirin wax la yidhaaho nintoosi garsoor cadaalad oo madax bannaanna la helo afar waa in meesha loo siman yahay meel loo siman yahay inay tahay meesha loo baratamayo ama mas-uuliyad ha noqoto ama meel shaqaa ha noqoto meesha loo baratamayo waa in loo simayo nin gacantii ayna ku jirin Eh, midda shanaad waxaa weeye waa meel waa waxaan laysu yeerinayni inay tahay waa waxaan laysu yeerinayni oo nin walba halka kaga beegan isaga uu kaga soo aadi karo marka eh, walaalkay shire ma ma xuma inaad nin difaacdo ood loo yar noqoto ama aad noqoto abukaato ma xuma waa wax eh, qawaaniinta wadciga ee lowga lagu dhaqma adduunka ka jira wey laakiin jubbalandta uu sheegaya walaalkay shire anigu magaalada kismaayo duleedkeedaan joogaa xerada ma dhammaataan joogaa wuu og yahay halkaasaan ku xaraysnahay hal sano magaalada gurigaygii baa ku yaala ilmahaygii baa degan ma tegi karo laydka banaanka lasoo dhiga maalin walba yaa soo dila walaalkay shiraan weydiinaya hadday meel soomaali u siman tahay oo doorasho xora ay ka dhacaysa ay tahay hal shaksi oo loo soo keenay ruux loo soo qabtay ama cadaalad la soo hor istaajiyey male marka amniga uu sheegaya iyo sinaanta doorashada lagu gelayo shira godkii labada mitir ahaabaa ku sugaye xaggee bay walaalow ka jirtaa aniga gurigaaga waxaa kuu ogolaaday anna ii diiday ilmahayga inaan u tago inaad ka jawaabtaan lagaa rabaa adoo ilaahaaga ka cabsanay haye shire tabashada dadka qaarkoodna laga yaaba inay qabaan haddii haddii aad leedahay ood alla ku dhaaranayso anaad igu dhaaranayso waxaan qabaa horta waxaan raba ka cabsi raba sirix meel ma wada galaan baa la yidhi adigaana horta si haddii loo fiiriyo waxaad ka hadlayso oo alla ka cabsiga horta alla ka cabsigaan ku ekaano haddii adiga kismaayo gurigaa ku yaal ood imaan laada anaa ku keenaya diyaar ma tahay horta haddee ma lahaysta kuwaay markaad i keenayso lahayso iyo matid xor baa tahay adoon adoo xora oo free ah gurigaaad imaan weyd anaa ku keenaya diyaar mu tahay walaalkeed igu keenaysaa haddee anigaa tegi waaye Eh, waa mahadsantihiin labadiinaba en- en doodda aan sii helno waqtiga sugsayna walaal maxaan waa maasanta tiri ani waxaan kuu sheegay walaal maxaana kismaayo waa gurigaagaa joogaa tiri ilmeygaa joogaa tiri ma tegi karaa tiri si xura oo aan qasab ahayn anaa baabuur kuu soo diraayo hataa diyaarad anaa diyaarad kuu soo diraayo anaa gurigaada xornimo iyo ilmaadan reerkaaga hataad ganacsad ganacsad ku dhaqaysid aad ku dhex maxay ku shaqaysato anaa ku keenayo waa diyaar ma tahay waa su-aal horta midda labaad waxaa weeye walaalow ani cidna ma difaacay ani waxaa nahay qof reer jubbaland baan nahay ani adiga ilma- ilmadeer baanu nahay waxa ku dhibaya anigana idhibahayo waxa kaa maqan ba aniga maqla waxaan aaminsanahay halka waxa kaama maqne waxa adaa iskale kaale dhinacaaga ka qabso ka shaqayso ka xoogso gurigaaga imow weelkan baa ku leeyahay ciidamada ma dhamaanta jooga waan ogna waa ka waraynaa iyaga laftooda waxaa rabnaa inaan waa usoo socno inaan u imaano oo maxay aheyd ay guryahooda iyo mataqaanay dalkooda iyo dadkooda inay u shaqeeyaan qorshahaasna waa uga nabaal macaan waa la socota ciidamada jooga jaamacadda oo kula midka ah fikirka adeed qabtay qabeen kadibna waa ogtahay hadda ciidamada federaalka hadda galeen way shaqaynayaan mushaarkooday qaataan adigana second faceaad ku egtaa marka walaalaa cabdirashiid waxaan kuleeyahay haddii wanaagdoon aad tahay weelkaan walaalo macaano gabagabada doodaan isla soo gaar maxaa tallaabo oo tan xigta iyadoo laga tusaale qaadanayo dhibaatooyinkii hore ee sababay in dulduleelo uu ku yimaado maamulkii kumeel gaarka ahaa ee jubbo een ansiiyo ee xildhibaan shire cabdi sen waa maasan tahay anagu tallaabada tan xigta waawe haddii aan xukum madaxweynihii dooran waxaa weeyaan waa in xukuumad loo dhan yahay oo golihii wasiirada lasoo dhiso weeye waa in mataqaana maamulada gobolada si wada jira loo wada dhiso weeye oo mid maamul la wada leeyahay oo loo wada dhan yahay weeye midda labaadna waxaa weeyaan in la galo dib heshiisiin waxaanu diyaar u nahay baan ku yidhi cid allaale iyo cid cabanayso in wada hadal aan la furno oo hadal dheer iyo mid gaabanba aan kula hadalno meel allaale meeshaas inaan kula kulmo waa wixii wanaag doonaya weeye oo reer jubbaland ah oo deegaana jubbaland ah oo wax kaga maqan yihiin wiyaa reedi inaan la hadalno wax allaale xaqa ay ku leeyihiin jubbaland ayadoona ayadoon- ayadoon- ayadoona xabad la ridin ayadoona xabad la ridin oo aan la caysanin oo dhibaato la samaynin annaga waxaan leenahay welcome waan soo dhawaynaynaa madaxweynahana daraad khudbadiisa way ku jirtay
cabdirashiid ukaadi Een, annaga waxaan diyaar unahay dib u heshiisiin cid kasta oo reer jubbaland ay jubbaland wax kaga maqan yihiin meel kasta ay joogaan wax wax xaqooda way helayaan way areegaya mar hore annaga xabad iyo xoog iyo cid mataqoori dhuunta lagu hayo ma jirto haye cabdirashiid sida waxaan ku su-aalayaa eh, madaxweynaha jubbaland ma- madaxweynaha jubbaland baad ku celcelisay Eh, axmed madoobe jubbaland anigu waxaan aaminsanahay markaan codkayga waadixa ka hadlo jubbaland madaxweyne kama ahan jubbaland dhul baa la yidhaahaa axmed madoobe xaggee xukumaa walaalow ma dhammaato xukunka axmed madoobe ma soo dhaafo xaggana baar caleen buu ku egyahay xubintii dooda gaaban maanta oo igala qaybgaleen xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka tirsan xildhibaanada jubbaland iyo cabdirashiid macalin gaas oo saraakiisha ciidanka dowladda ka mid ah intaa haynoo joogto intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay zaynab abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waatan sahra cabdi axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa arday fara badan gaar ahaan kuwa qaatay maadada caafimaadka ayaa waxa ay dib uga noqonayaan dalka turkiga kadib markii ay dhowr sannadood halkaasi ku qaadanayeen caafimaadka ardadaasi ayaa sida jaamacadoodu dhowaantan ay sheegtay waxa ay u diyaargaroobayaan sidii ay howlahooda caafimaad uga gudan lahaayeen soomaaliya gaar ahaanna ardada intooda badan ka yimid magaalada muqdisho noqonaya najmo maxamed xaday waxa ay ka mid tahay ardada muddada dhowrka sano ah ku qaadanaysa maadada caafimaadka ee shaybaarka dalka turkiga khadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal najmay kusoo dhowo ugu horreyntii barnaamijkeena qurbee laanta afka soomaaliga ee v o e da iga waran muddada aad kusoo jirtay howshan waxbarashada shaybaarka wallaahi waxaa soo wada aniga muddada caa- shaybaarka waxaa bilaabay jaamacad ahaan oo marka halkaan imaaday luuqadda ayaa imtixaan ayaan galay waayo luuqadda turkiga ayaa ku baranaya aniga laakiin jaamacad ahaan waxaan bilaabay two thousand laba kun iyo toban iyo saddexdii bishii sagaalaad ka bal een, waxaad iiga warantaa daruusta inta lagugu talagalay ma dhammaysatay mise weli ayadoo wax kuu dhiman yihiin ayaad noqonaysaa maya duruusta aniga inta laigu talagalo waa dhamaystay keliya hadda waxaa ii dhiman inaa boogii waa qoray difaacidii macalimadii ayaa fasax iga gashay ayada ayaa sugaya maogiye bishaanba fasax ayaa ahaa bal waxyaabaha aad baratay maxaa ka mida markayga hore muqdisho jaamacadda muqdisho ayaan kasoo baxay faculty of nars kadib markaa halkaa imaaday masterka waxaan ku qaatay medical biochemistry inaa ku taksuso qeybta sheebaarada marka waxa aan ku qaatay waxay tahay sheebaarada dheecaamada sida loo baaro dheecaamada kala duwan hidaha raaca dadka d n a-ga iyo waxyaabaha oo marka markaad xamar tagto oo hadda oo halkaa ka timid ah aad ku noqoto ma waxaad rabtaa inaad isbitaalaadka waaweyn la shaqayso mise meel gaar oo adiga aad leedahaad furan doontaa wallaahi waxaan ku rajeynaya ku rajaweynaha inaan horta meel furto laakiin capacity-ga iyo awoodeeda weli maan gaarin laakiin waa ku rajaweynaya waayo waxyaabaha aan soo bartay isbitaaladana soomaaliya qalabyada halkan wax oga bartay ma yaalaan ino waa la soconaa isbitaalada soomaaliya aad baa u liidanaa marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan marka inta hooshaydan aan sii wado laakiin aan sii sameeyo barofeshino kaleeto aan dad kale inaan la xiriiro oo qalabadaas oo kale wixi keeni karo oo kale horumarkaas inaan sii gaarno ardadiina caafimaadka baratee hadda dhammaysanaysa tiro intee la-eg baa tihiin wallaahi way kala duwan yihiin ardayda caafimaadka barneed waxaa jirta arday dugsiga sare caafimaadka ku qaadato hadda jaamacadda ay gelayo laakiin tiradooda ma ma ii xisaabno waayo waa kala duwanahay nin walba meel buu joogaa soomaalida aad bay u kala dheer tahay gobolku weyn yahay hadda gobolka aan joogo caafimaad wax ka baranaya aniga ayaa ka ka ah arday soomaaliyeed marka meel ka baxsan ardayda kale ayaa lagu geeyay adiga
maya dhammaantaan ninba gobol baa la geeyay jaamacaddiisa meeshay ku xiran tahay haye jaamacadda codsiga uu u dirsaday iyo facultigii usoo baxay jaamacadii siisay marka aniga facultigeyga jaamacadeyda gooni keligee ayaa wax ka ah soomaali ka dhigata caafimaad waa tahay bal waxaad iga warantaa marka najmoy dhallinyarada intaas la eg ee soomaalida marka lasoo saaro baahida caafimaad ee waddanka ka jirta haddayba dhacda inay dib u noqdaan ma kaafin karaan insha allah way kaafi karaan hadday dhammaantood inta isku duubtaan ay u noqdaan waddankii aysan noqonin arday meelo kala rajeynaya ama waddankii aan usoo jeedin waxaad iga warantaa nolosha aad ku nooshihiin dalka turkiga intaad joogtaan n dabcan waxbarashada waa laydinka bixiyaa laakiin xagga nolosha
wallaahi nolosha turkiga ma xumo way nolol fiican wax walbo aada iyo aada ayay u wanaagsan tahay waxbarashada waana laga bixiyaa xataa waana la siiyaa eh, waxyaabo dheeraada oo aan ku noolaano marka waxaad leedahay een, hadda inteena badan inaan noqonaa laga yaabaa marka haddaad noqotaan kaba soo qaadba een, ma waxaad ka kala imaadeen gobollo kala duwan mase hal gobol oo keliya maya waxaan ka wada imaanay soomaaliya oo dhan oo aan kala go-nayn najmo bal waxaad iiga warantaa soomaalida degan goobta aad wax ku baranaysa ee jaamacaddaada inkastood meel ka baxsan magaalada aad joogtid bal siday u joogaan ama ugu badan yihiin guud ahaan dalka gaar ahaan halkaad joogto aniga gobolkaan joogo ismiir caasimada saddexaad ee ismiir waa meel aada u weyn soomaali arday studenki ma bes ayaa jooga wax soomaali oo deegaana oo kale ma joogaan een marka ardayda aad ii sheegtay inay boqol iyo xoogaaga gaarayaan caafimaadka ma waxay barteen sheebaarka keliya mase cudurro kala duwan iyo sida loo daweeyo ardayda boqolka gaaraya keliya ma ahan caafimaad guud ahaan ardayda isoo raacda ee fakaltiyada kala duwan dhiganaysa wey.
marka intiina caafimaadka meeqaa tihiin wallaahi inteena caafimaadka weli tirkoob weyn ma haysano anagana wax istirkooba male nin walba shaqadiisa ayuu hore u galay e, tirkoob rasmi ah oo intaasoo arday oo soomaaliyeed oo caafimaadka aan dhihi karo ma hayo wax idin me idin mideeyo ood isugu timaadaan ma jiraan kaba soo qaad inaad isku xirantihiin ardaydii soomaaliya laga keenay dalka turkiga wax ka baranaysay ama kuwa hore usii joogay inaad iska warqabtaan isbeddel aad doonaysaan inaad samaysaan maadaama tiro badan aad tihiin oo arday oo wax baranaysa wax cun aad ku hamiyeysaan ama isu kin keeni kara ma jiraan aa way jiraan haddoo kale waxaa jira gobol walba oo arday soomaaliyeed jooga waxay leeyihiin urur Mhm.
ardaydaas ay samaysteen ururadaas ayaa hadda ka hormar safaaradda soomaaliya baa nala soo xiriirtay wad gobol walba ururkiisa ayaa waxay dhacday dallad ardayda soomaaliyeed ee turkiga aan sameyno hal marshida waa la isugu imaaday waa la sameeyey ilaa hadda as- waxaa shaqeynaya dalladaas laakiin si gaar ahaan gobol walba ardayga joogo urur ayuu leeyahay ururkaas ayaa arday walba la socdo codkaaga saan ka garanaya qof dhallinyaro ayaad u eg tahay marka ma waxaad rajeynaysaa najmo inaad sii wado waxbarashadaada mise hadda inta noqotid saad hore iigu sheegtayba inaad shaqo hore ka gasho ayaa kuu qorshaysan waayo caafimaadku wuxuu waxyaabaha u baahan khibradda dheeriga ah ayuu ka mid yahay haddii dad la daaweynayo hadday noqoto ee cudur la baarayo hadday noqoto ee isbitaal laga shaqeynayo intaba marka adiga maxaad jeclaan lahayd
I hope anigu waxaan rajeynayaa inaan sii wato waxbarashadeeda ilaa aan ka waxbarashada ma dhamaato I know but waxaan rabaa inaan sii wato waxbarashadeeda haddaan soomaaliya tago ay waa samaysan barofession insha allah laakiin waan sii wadanayaa waxbarashadeeda ilaa aan ka gaarayo heerka najmo maxamed xayd oo ka mida tiro ardaya oo caafimaadka ku barata dalka turkiga qalinjibinayana toddobaadyada soo socda dhowaantan dibna ugu noqon doona soomaaliya sida ay sheegeen ayay taasi ahayd oo iigu warramaysay barnaamijkeenna qurbe inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana xubintii qurbe ee caawa waa naga intaaya nabadgelyo
sahra cabdi axmed oo inala socodsiinaysa xubintii qurba joogta aad bay u mahadsantahay haatanna intaynaan idinsoo gudbin dhinaca heesaha dabacsan bal marka hore xuseen iyo qodobadii warka caalamka ugu doorgaroona mahadsanid ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada bangkok ee dalka Tali- thailand qaraxan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada iyadoo lala beegsaday goob ay ku cibaadaystaan dadka aaminsan diinta hinduuga qaraxan ayaa lagu tilmaamay mid ka mida kuwii ugu xumaa ee ka dhaca dalkaasi tobankii sano ee u dambeeyey warbaahinta wadankaasi ayaa sheegtay in afar qof oo ajaaniba ay ka mid yihiin dadka dhintay qaraxa ayaa ka dhacay amaba ayaa dhacay toddobadii fiidnimo ee saacadda dalkaasi thailand wargeyska new york times ee dalka maraykanka ka soo baxa ayaa sheegay in maamulka madaxweyne obama uu uga digay dowladda china in saraakiisha ammaanka ee dhinaca sirdoonka ee dowladdaasi ay ka howlgalaan gudaha maraykanka saraakiishan ka socota china ayaa lagu sheegay kuwo cadaadis saaraya dadka u dhashay waddankaasi si ay dib ugu noqdaan si loogu soo ogo dacwado la xidhiidha musuq maasuqa tallaabadan ayuu wargeysku sheegay inay qayb ka tahay olole ballaadhan oo dowladda china ay doonayso inay ku xakamayso falalka musuq maasuqa ah hase yeeshee saraakiisha ka socota china ayaa wargeysku waxa uu sheegay inay maraykanka ku soo galeen dalkugalka nooca la siiyo dadka dalxiisayaasha iyo ganacsatada mahadsanid xuseen haatanna dhinaca heesaha dabacsan
waylo aad weerarayse weerarayse waylo aad waylo aad weerarayse weerarayse waylo aad meel waraabta lo ay tagtaa baqaal ahaani weligaaye meel waraabta lo ay tagtaa baqaal ahaani weligaaye
wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo waa kaa helaye weer iska dhaaf ee amba waa ku wataa weligaaga wanaaga ama ka weecdii wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo waa kaa helaye weer iska dhaaf ee amba waa ku wataa weligaaga wanaaga ama ka weecdii wadnahey adaa igu taale igu taale wadnahey adaa wadnahey adaa igu taale igu taale wadnahey adaa wareerka dhaafe ma weecdiye wallaahi adaa wehelkay ahe wareerka dhaafe ma weecdiye wallaahi adaa wehelkay ahe
wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo waa kaa helaye weer iska dhaafe amba waa ku wataa weligaaga wanaaga ama ka weecdii wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo waa kaa helaye weer iska dhaafe amba waa ku wataa weligaaga wanaaga ama ka weecdii
war fiicanaad ii wadaaye ii wadaaye war fiicanaad war fiicanaad ii wadaaye ii wadaaye war fiicanaad waa xalaaleed aan degneene waqaal ahaane waligayniyeene waa xalaaleed aan degneene waqaal ahaane waligayniyeene
weer iska dhaafe amba waa ku wataa weligaaga wanaaga ama ka weecdii wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo waa kaa helaye weer iska dhaafe amba waa ku wataa weligaaga wanaaga ama ka weecdii wiil oo wadadiisa ee toosanaad aheyd aan ku waayin walaalo waa kaa helaye
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay magaalada washington gaar ahaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa haruun macruuf iyo xuseen barro idinlesaasiyo nabadgelyo goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan ayaa idinla socodsiin doona sidaas iyo nabadgelyo